waxaa magaalada muqdisho ee kulan ku yeelanaya ee madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedyada oo ee madasha qaran ku mideysan ee waxayna ka wada hadlayaan ee arrimaha ee horyaala oo isbeddelka dalka ee uu ka mid yahay iyo go-aankii madaxweynaha uu ku meelmariyey heshiiskii horey ee madasha ay u gaareen oo baarlamaanka looga wareejiyey iyo sidoo kale ee arrimaha aqalka sare iyo ee arrimaha doorashooyinka wixii wada tashiya oo ka dhiman ee waxaa la sheegayaa shirka inuu socon doono laba maalmood oo madaxda mar kale ay go-aamo ee ka soo saari doonaan marka arrimaha ugu weyn ee faisaha indhaha lagu hayo waxaa ka mid ah ee madaxdan sida ay kaga hadli doonaan dhismaha aqalka sare mar kale ee sababtoo ah markii hore waxaa loo qorsheeyey ee in maamul goboleedyada mii sideed xubnood ay ku yeeshaan marka laga reebo puntland iyo somalilan oo min koow iyo toban xubnood halkaasi lagu siiyey iyadoo gobolka banaadir ama magaalada muqdisho wax matalaada aysan kulahayn aqalka sare ee waa heshiiska hore loo gaaree marka madaxweynahana dhowaan mar su-aalo arrimahaas laga weydiiyey waxa uu sheegay inaysan sax ahayn in saddex milyan dad lagu qiyaaso oo ku nool caasimada dalka aysan matalaad ku yeelan golaha aqalka sare sidoo kalena muqdisho waxaa ka dhacay banaanbaxyo arrintaasi looga soo horjeeday baarlamaankana arrimahaasi dib oegis ayuu ku sameeyey heshiiska hore loo gaaray oo wuxuu ku daray in muqdisho ay xubno ku yeelato aqalka sare go-aanka madaxweynaha uu ku meelmariyay iyana kama aysan marnayn in aqalka sare ee gobolka banaadir oo ka maqnaanayo marka intaasoo dhan markii laysku soo aadiyo waxyaabaha maanta ama shirkan maanta ilaa beri muqdisho ka soconay indhaha lagu hayo waxaa kamid ah sida hogaamiyaasha soomaalida ay kaga hadli doonaan dhismaha aqalka sare iyo weliba go-aaminta waqtiga yar ee ka haray ee doorashada iyo howlaha la qabanayo iyo weliba sida loo qabanayo marka kaafi ma jiraan maanta wax si gaar ay u eegayaan hogaamiyaashan
weli lama sheegin waxyaabaha maanta laga hadlayo iyo waxyaabaha beri laga hadlayo laakiin si guud kulankan ilaha aan helayno oo aan ku kalsoonaan karno waxay sheegayaan in si weyn looga hadli doono doorashooyinka dalka ka dhacaya ee baarlamaanka iyo madaxtinimada iyo weliba muddadaas inta ka horeysa waxa la qabanayo iyo sida loo qabanayo iyo dhismaha aqalka sare iyo go-aanka madaxweynaha oo dhowaan ee baarlamaanka uu kaga wareejiyay arrintii ay ku howlaynayeen dib u eegista heshiiskii horey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay u gaareen marka waxaasoo dhan ah isha lagu hayaa